لله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa dersigii sagaal iyo labaatanaad kitaabka atadhiib fi adilati matni اlgaaya wاtaqriib waxaan kusoo jirnay kitaab اlbeyc beec baan kusoo jirnay caariyadii baa hadda halkan laga hadlayaa wakulu maa jaaza faslun haadaa faasilun wey wakullu maa shay dhammaantiis kaasoo yumkinu uu suurtogal yahay alintifaacu bihi in lagu intifaaco in la nafacsado shay kastoo ay suurtagal tahay maca baqaa'i caynihi cayntiisii baaqi noqoshadeeda maceeda shaygii oo cayntiisa aan waxba gaarin in la intifaacsado shay kastoo ay suurtagal tahay jaazad waxaa bannaan icaaratuhu iscaariyeyntiis in la iscaariyeeyo shaygaa naficiisii shaygii oo aan baabi-in ayaa ayaa la isticmaali karaa markaas mar haddii intifaacii suurtagal yahay cayntiisii oo baaqi ahaanaysa waa la iscaariyeyn karaa qof baa kitaabkan baa caariyeysay kitaabkii cayntiisii iyo warqadihiisii oo jooga buu intifaacsanayaa qofkii waa fiirsanayaa waa akhrisanayaa waa daalacanayaa hadhowna qofkii lahaa laga soo caariyeysay baa loo celinaya waaya taasi wataa al aslu fiihaa qowluhu tacaalaa ayaa asal u ah ilaahay uu yidhi wayamnacuuna waxay diidaan almaacuuna maacuunkay diidaan ashyaada derisyadu u kala baahan yihiin kuwa diida ee koobka iyo qaadada iyo midida iyo saxanka iyo ashyaada noocaas bay manciyaan baa layidhi suuraddu waa suurat lmaacuun walmuraadu bihi waxaa looga jeedaa maa yastaciiruhu ljiiraanu derisku wuxuu caariyeyso bacduhum min bacdin barkood barka kale ka caariyeyso bay diidaan kamaa fasarahu ljumhuur sida jumhuurtuba ay ku fasireen ha waxyaalahaas iyo waxyaalaha kaloo yaryar oo dhan xoogaa milaxan siiyay xoogaa biya ama haysaan iyo xoogaa kadaa iyo waxyaalahaas dadka diidoo deriska kale u diida khatar weeye ma fiicna ayb waaye faaska iyo godinta iyo kadaa iyo ashyaada maaragtay dee inta badan loo bahbaahan yahay ayb warawa albukhaariyu wa muslimun annahu sala allahu calayhi wasalam nebigu istacaara nebigu wuxuu caariyeystay farasan faras buu ka caariyeystay min abi dalxata abi dalxa waaya alansaari radia allaahu canhu abudalxa uu ka caariyeystay faras farakibahu nebigu waa raacay faraski shaygii sidiisibu ahaanayaa naficiina waa la gaarayaado faraskan baa la fuulayaa gaarigan baa la raacaya qofkii lahaaba hadhow loo keenayaa cayntiisa waa baaqi ayb neefkan arigaa baan ku caariyey ridan markaa qofku waa intifaacsanaya caanaheedii iyo waxa laakiin hadduu marka horeba yidhaahdo caanaheedaan ku caariyey lama ogola dee caanaheedu waxaa la rabaa shay la soo celin karo caanihii waaba la isticmaalayaa soo maha hagee laga soo celinaya haye shamacan inaa shidatid baan ku caariyey iyo liifadan dubaaladan waa la daaray waa la intifaacsaday waa dhammaanaysaa caynteeda mayaa baaqi noqonaysa waa mada u fiirso ashyaada noocaas oo kale ah oo dhammaanaya barafuunkan markii dee la isticmaalo isagii waa dhammaanaya isagiina waxaa la rabaa shay joogaya naficiisana isagoo jooga la isticmaalayo waa muhiim abwaabtan mucaamalada bini aadanka oo dhan baa kitaabka qeybahan dambe aad waa kitaabulmucaamalaat qaabka mucaamalaadka dhacayaa laga hadlaya waay waase idaa kaanad markay tahay manaaficuhu shaygaa manaaficdiisu aafaaran aafaar iyo raadad shaygaa manaaficdiisu waa inay aahaar tahay waan meeshii dhammaanmaya aahaar aahaartii baa la isticmaalaya waxa ka imaanaya raadkiisi baa la isticmaalaya shaygiina waa nabad qaba waa isla intii aan sharxayni intaa taa horey la socoti al asaxu sida asaxnimada badan annahu yajuusu isticaaratu maa shay isticaaradiis baa bannaan takuunu manfacatuhu manfacadiisu noqonaysa caynan cayn ka an yastaciira shajaratan geed buu caariyey liyakula famaraha soo miraheeda ugu cuno geedkaanaan ku caariyey miraheedii baa geedka la isticmaalaya geedkiina waa joogaya walaakinahu laa yasixu lagu noqoyo ma asaxayo isticaaratu maa shay isticaaradiis iyo caariyeysigiis waayahay isticaaratu ma magaasoo tastahliku caynuhu cayntiisu halaagsamayso fil isticmaali markii la isticmaaloba waa baaba'ayaaba kaa maya isticmaalkuuba ku baaba'aya kaa la isma caariyeeyo ka shamcatin waa shumac waaye shamacay la daarto samayn arag saa u baxo waxa weeye maxaa la yaroo saa u taagan shamca baa la yidhahda iyo wanaxwiha wixii la mid a nihaayaha fiiri waay annihaaya baa jira oo kitaabkan sharxa ee aan nihaayaha kale oo nihaayatulmuxtaajka minhaajka ahayn baa jira wa tajuusu way bannaan tahay alcaariyatu caariyadu waa bannaan tahay mutlaqatan xaalay tahay mid la yska idlaaqay waqti lama sheegin waa ku caariyey wa muqayadatan xaalay tahay mid la qayday bimuddatina lagu qayday muddaa lagu xiray bil sanad maalin kitaabku intuu dhammaanayo muddo ku xir wahiya caariyadu sideeda xukunkeedu madmuunatun waa mid la damaanayo la magdhabayo cala almustaciiri kii wax caariyeystay qofkii shayga caariyeystay hadduu shaygii ku talfo oo si weliba wixii loo caariyeysay waxaan ahayn uu ku dhammaado waa laga magdhabaya biqiimatihaa qiimadeedaana lagu magdhabayaa yowma talafihaa maalintay talaftay qiimahay maraysay baa lagu looga magdhabaya waay rawaa abu daawuud annahu sala allahu calayhi wasalam nebigaa istacaara caariyeystay yowma xunaynin dagaalkii xunayn sanadkii sideedaad wa yowma xunaynin id acjabatkum kahratukum falam tugni ya cankum shaya falam tugni cankum min allahi shay-a maalin waxay ahaayeen saxaabada aada u badnaayeen maanta annagoo intaa la eg baa cid inaga badin ka dhaabi dheh dhowr iyo labaiyo tobanku waay maalintaas nebigu wuxuu ka caariyeysay min safwaan bin umaya ninkaa nin wuxuu ahaa taariikh leh safwaan bin umaya buu adiraacan diracyaal ka qaatay dirac birad dirac dagaal faqaala lahu caariye buu yidhi faqaala lahu safwaan nebiga wuxuu ku yidhi aqasbun ma dhacba yaa muxamed mama dhacbaa buu yidhi ma dhac ma ma laisdhacayaa meesha waay qaala faqaala wuxuu yidhi laa maya bal caariyatun waa caariyo oo weliba madmuunatun la magdhabayo hadday nagu dhunto waa lagu magdhabaya xataa iska daadhace ninkaani intoosa islaamin weeye kii dambena nin saaxiibkiisaa keenay afar bilood baa ammaan la siiyey iska jooga baa la yidhi markii dambena waa islaama marka maalintaa hore waa intoosa islaamin baa laga caariyeysay hub iyo iyo ma garanaysaa diracyada layskaga dhigo sidaasaa xaaladda u dhacda lagu leeyahay u fiirsa marka caariyadu marka qofka wax wax caariyeynaya oo shayga iskale maaliga muciir baa la dhahaa midka wax cariysanayana mustaciir ta baa lagu daraa baa la yidhaahdaa shayga la kala cariysanaa mucaar baa la yidhaahdaa siiqana waa u baahanta waay qof waalan iyo ilmo yara wax lagama caariyeyso qofka wax wax caariyeynaya shayga waa inuu milkisan yahay manfacadiis xataa meel lagaa kireeyey cid waa caariyeyn ka dha ilaa manfacada adaa milkisana guriga manfacadiis masale muhiima waay shay la caariyeysay cid ma sii caariyeyn kadhid ilaa qofkaa ka soo caariyeysatay inuu kuu idno mooyaane yaa oo waxa weeyaan haddii adiga maalan kitaabkan lagu caariyeeyey qof kale ma sii caariyeyn kadhid haddaan qofkii ku dhihin a ka soo qaadatay ciddaa doontaa caariyeyn ka dhaha ama kugula intifaaci ka dhaha ayb arrimahaas oo dhan baa ka mid ah waxaa ka mid ah shayga qofka la cariinaya shay anfacaya waa inuu yahay shay bannaan baa la iscaariyeeyaa hadhow ii soo celi ah khinziir iyo khamro iyo waxaa la isma cariyeeyey doofaar iyo khamr wax aan bannaanayn weeye ayb sidaas baa hawshii lagu wadaya qofkii wax ku caariyeeyey marku doonou kaaga noqon karaa xataa hadday wakti lahayd kitaabku markuu dhammaado ilaa intaa haybu ku yidhi hadday isbedelo war kitaabkayga anaa u baahan anaa ku taxmaya si hadduu ku yidhaahdo ama si kaleba kaaga qaato shay kalena waa la mid kitaabku waa waa iska miihaal baan usoo qaadanaynaa waayahay qofkii shayga la caariyeeyey shayga hadduu halaagsamo wixii loo idnay oo loo cariyeysay waxaan ahayn uu ku halaagsamo ku ku ku telfo waxaa la yidhi shaygaan raro alaabta caadigaa saar sawbira iyo balaayo saar shayga waa dhintay ratigi waa dhintay waa jaba waa magdhabaya laakiin wixii loo idnay in loo isticmaalo hadduu ku dhammaado shaygu waxba laguma leh kitaabku sidii loo raacanaya iyadoo aan la dayacinba warqadii iska dhammaade iska duugooday iska baaba-ay iyo wixii la mida waaya hadhow marka shayga la celinayo qofkii caariyeysay baa kharashka ku baxaya bixinaya celinta qofkii lahaa loo sii wado ayb maalinta uu talfay qiimahu marayay baa lagu qiimeynayaa sidaas baa loo maamulaya shaygaa marka kharashkiisa kaasa ha bixiyee masaa'il bay culimmadu hadda adduunka waxyaalo badan baa soo cusboonaaday baa halkaa laga hadlaa maalan wuxuu yidhi wahaadihi takhtalif wallaahu aclam can icaarati sayaara gaari haddii la iscaariyeeyo gaari masaladu waa ka duwanaanaysaa bid ilaa shaygan nafaqadiisa qofkii lahaabaa laga rabi kanna celinta keliyaa laga rabi dee gaarigu ma muxuu u baahan yahy nafaqo miyuu u bahan yahy gaari halkaa iska taagan waa maya laakiin daabad iyo neef markaa cariyeysatay caws iyo biyo iyo waxba u baahnaa haddii kale waa dhimanaya laakiin gaarigu ma dhimanaya halkaasu taagan yahi marka daabadda nool nafaqadeeda waxaa laga rabay qofkii lahaa daabadda gaariga mayaa famaa taxtaajuhu min alwuquud shidaallada ay u baahan tahay cala almustaciiri ninkii qaatay shidaalkaa ku shubta gaariga haa ilaahay baa oga sidaas fata'amal buu yidhi balkana fiiri bal masaladaas dhaba loo sii taamulu taamal fata'amal waaya walyutamal saddex nooc bay ku kala timaada waxoogaa kala duduwan midba macno gaarana lagu leeyahy waa xambaarsanta ya walyuta'amal ta'amal fata'amal ayib baabka ku xiga faslun waman kasaba fi lqasbi boobka iyo dhacow ka hadlaya wax la dhacay waman qofkii qasaba maalan maal dhacay maalkaasoo liaxadin qof kale uu ahaaday malci dadow buu dhacay lazimahu qofkaa waxaa ku waajibah radduhu celintiisa horta isagaa waa la rabaa inuu celiyo waajib saaran wey war laga soo cesho waa laga soo qabto ummadda kale aad ordaysa mooyaane isagu inuu soo cesho waa yadha a isaga waajib waxaa ku ah sheegii inuu celiyo lazimahu radduhu waa waajib shayga waa in la celiyo waa liqabaari abi daawuud watirmidiy can samura can samurata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaalina wuxuu yihi calalyaddi gacanta dusheeda waxaa ah maa akhadad waxay qaadatay xataa tu-addiya ilaa ay ka gudanayso oo ka soo celinayso waalqasbu wax dhacu min alkabaa'iri waa dembiyada waaweyn walaslu fii taxriimihi xaaraam ahaanshihiisa asal waxaa u ah aayaatun kahiiratun aayado badan minhaa waxaa ka mid a qowluhu tacaala walaa taأkuluu amwaalakum xoolihiina ha cuninina beynakum dhexdiina bilbaadili haddaan la cuninina si kale loo isticmaalana waa la mid wa axaadiid oo kahiiratun baa asal u ah minhaa waxaa ka mid a qowluhu salى اllahu عalayhi wasalam fii khudbatihi bimina khudbadii mina nebigu ka jeeriyo cajaa'ibka ahayd ina dimaa'akum dhiigagiinna iyo wa amwaalakum xoolihiinna iyo wa acraadakum nasabkiinu xaraamun calaykum dushiinna xaaraan buu ka yahay dhiiggiinna daadinteeda wey xoolihiinna qaadashadooda wey cirdigiinna dilaacintiisa wey xaaraan bay dushiinna ta inaa cirdiga iyo nasabka layska sheego xoolaha in la kala dhaco in maga dhiig la daadiyo nebiga dardaaranku ka tego yahay dhiiggaas daadintiisa waxyaalaha nebigu kasii dardaarmadoo gaar u tilmaamay bay ka mid yihi ka xurmati yowmikum haadaa maalinkiinaan oo kale xurmadiis oo fii beledikum haadaa magaaladiinaan tana dhexdeeda ahaaday xurmada u leeyahay magaalada waa maka xurmadeeda waa wax caanay ahayd siaa u taqaanaan magaalada maka inaan waxaa lagu samayn karin sida maanta ay mina aan taagan joogno maalintan xurmada u leedahay ya maalinta ciidda xajka la joogo rawaahu اlbukhaariy undur fiiri halkaas wa muslimna waa wariyey wagayruhuma waa dembi weyn waxaa qofkii shayga dhacay shaygii waa celinayaa kow wa arshuma naqsihi naqsigiisa arshigeedana waa celinaya arshu naqsihi shayga naqsigii gaaray arshiga lagu qiimeeyana waa celinaya shaygii haddau wax gaareen wixii gaaray baa la celinayaa gaarigii waa la dhacayo waxaanaa gaaray gaarigiiba ma rabno maaha shay gaarigi hala cesho tusaale wixii ka nusqaamay oo gaarayna waa lagu darayaa waa labo intaa markii la celiyo shayga qofku shaygiisa isagaa leh laakiin wixii hadday soo gaareen baa loogu darayaa ayib wa arshu naqsihina waa la celinaya waxaa kaloo la celinayaa wa ujratu milihi isagoo kale ujradiisa shaygan oo kale wixii uu soo xerayn lahaa kharash ujratu mil qofkan gaarigiisa waa ku shaqaysan lahaa maratigiisa waa raran lahaa ujratu mathal maxaa ka soo noqon lahaa isagoo kale yana waa la celinaya intaasaa la isku daraya fain talifa haddow talfo waa u dhammaatay shaygii la dhacay daminahu waa magdhabayaa bimilihi isagoo kale shaygii oo kalea laga rabaa waa goorma mili in kaana lahu milun shay mili le haddou yahay miligu waa wixii la beego ama la miisaamo ama salamku ku bannaan yahay salamku wajaazo salama fiih aw biqiimatiibuu ku magdhabahayaa in lam yakun lahu milun mil haddousan lahayn wax mili leh haddousan ahayn qiimihiisaa la bixinayaa qiimuhu waa goorma akhara maa kaanat qiimaha ahaanyaalkeeda markay u badnayd min yowmi lqasbi maalinka la dhacay laga bilaabo ilaa yowmi talafi maalinka shaygu baaba-ay waxaa laga yaaba maalmo badan ama bilo badan ama sanado ina arrintu ku maqnay soo ma min maalintii la dhacay sheega ilaa maalinta uu talfay oo laga samray inta udhaxaysa maalinta ugu qiimo badnaa baa lagu qiimeynaya ayb saas baa loo maamulaya markaas ashyaadaas baa qofkii la iskugu daraya waa qasbigu haddee wax yarba hala dhacee xabad cadayb allaha ka dhigay waa khatar weeyaan waaya dad kale maalkood buu cunaya qofka qaasibka ah cid kale maalkeed buu dulmiyey idan la-aan xoog buu ku qaatay wuxuu marow dhacay maryow dhacay ama gaaribuu dhacay iyagii ha celiyo dayib shaygii hadduu halaagsaman isagii kaloo celinaya duu mithil leeyahy dii kalena qiimihuu celinaya intaa waa inta kitaab kuu sheega shayga hadduu nusqaamay maalintuu dhacay shayga qiimahu marayey iyo maanta maxaa u dhexeeyey maalintuu dhacay kun buu marayey maalintana waxaa la yidhi shan boqol buu maraya arshu naqsi maxaa u nusqaamay shan boqol buu nusqaamay soo maa inta qiimihiisa nusqaantana kusoo darweey waay qiimuhu haddou suuqoo isbedelay keliya un la nusqaamay ee ceeb gaadhay maaha shayga ninkii wax dhacay ku dar la dhihi maayo si guud baa suuqaa sida iska ah shayga ceeb ma gaadhin ee markii ceebi gaadhay ceeb gaadhayna qiimuhu la nusqaamay weeye marka lagu darayo waay qofka qaasibkaa yadiisu iyo gacantiisu waa yadu damaani laa yadda ammaan waa magdhow gacanteeda weeye qof keli gogashii qofka ku fadhiisay idan la-aan waa dhac dhac buu ku jiraa meel fog maaha dhicid meel dhow bay ka imaan kadhaa waaya shay buu dhacadoo wuu qurqurxiyadoo alaabbuu ku xirxiraadoo wuu hagaajiyey lacagteedii shaygii qaali buu noqdo kii laga soo dhacay markii loo celiyay la dhihi mayo dee shayga intaasaan ku darnay qiimihii ken yaa ku yihi kaxayso adiga yaa kuu dirsaday waayahay qof wax dhacay baa qof shayga ka soo celiyey qofkaan shayga ka soo celiyey isagu qaasib maaha dhulow dhacay boo dhistay qofkaas wax dhacay waxaa dhisantay ka dumi baa leeyahay war guri qaaliya iga dhisanee dhulkii ha layga qaato waxba kaga qaadan mayna dhulka iyaga baan rabnaa dumi dabaqa iyo guriga wuu awood u leeyahy inuu yidhaahdo waay wuxuu yidhi shaygan dhacay waa waa dhumay waa telfi sabab ma sheegin waay waa in la dhaariyo hadhowna shaygii laga qaado qiimihiisa oo maaligii loo dhiibo masaa-ishaasoo dhan ba markaasaa uga hadlaya masalow halkaa ka qora masne wuxuu yidhi low adkhalat bahiimatun ra'saha fii qidrin neef baa madaxa la galay digsi ama kirlidhe kirligaa madaxiisu ciriir yahay shayaashaas arigu madaxa la galo walam takruj ama walam tukraj lagama soo saarin ilaa bikasriha ilaa jabiyo shaygan maahe si kale loogama soo saari karo kusirat waa la jebin shayga litakliisihaa si neefkan looga badbaadiyo maxaa yeeley meesha waxaa jooga shay naf leh ka nafta leh baa la badbaadinaya marka maxaa imaanaya dee waxaa imaanaya ma ninkan neefka arigaa lahaabaa xadgudubka sameeyey oo gaboodfal sameeyey mise ninkii kirliga lahaabaa gaboodfal sameeyey waaye mise labaduba wixii la xukumi lahaana waxay raacayaan gaboodfalku dhanku raaco haa adaa meel dayacan dhigayo waa kan iyo waxa weeyaan adaa ridaadu dayacadoo cidna wax kuma lihidi adigu say noqotaba halkaasay raacas neef baa wuxuu liqay jawhar dahab meel yaalay ama wax dheemanah neefkii waa calooshiisa wixii galeen xagee laga soo saarayaa marka maxaa la samaynaya nin baa xoolahan lahaaye iyana waxaa la fiirinayaa ninkan neefka leh mayaa gabadfal sameeye xoolihiisa xeraysan waayey kow mise maya kolleyba la khasbi maayo ilaa wa ilaa neefkii in la gowraco si jawhartii looga soo saaro waay masaa-ishaasna halkaasaa la dhig marka qasbigu taa ka dhula qofka dulmi ku qaatay toddoba dhul baa qoorta loo gelinayaa baa layidhi maalinka qiyaamada rawaahu shaykhaan wakayruhumaa ayaa warinaya taasina wata faslun haadaa faasilun weeye kana waa fasal kale fasalkan waxaa la yihahda waxa la yihahda shufco ashufcatu waajibatun weeye bilkhuldati khuldada iyo isku darka sababkeed duuna aljiwaari derisnimo samada horta maxay tahay shufco dad baa wax wada leh laba qof ba ka soo qaada laba nin baa wax wada leh beer bay wada lahaayeen guri bay wa wada lahaayeen shay bay wada lahaayeen adugu maguudhaadoo muhiima iyo wixii la mida midkood baa labadii wax wada lahayd isagoo kii kale aan u sheegin qeybtou lahaa nin kale ka gatay yidhi gurigaanaan bar leeyahay intaasoo lacaga isi adiga hebelna guriga wada yeesh ama dhulkan kan wax gatay maaha ninkii horeo dhulka wax ku lahaabaa wuxuu ogaaday nin cusub in meesha lasoo geshay oo hebel intuu lahaa nin kale maanta leeyahay oo shufcaysan karaa shufcaysi waa maxay waryaa intee buu kaa siiyey intee baa lagaa qaatay lacag oo ninkan guriga intou lahaa aa ka siis toban milyan oo tobankaadi halkaa ka baxa raalli ma ka tahay iyo ma leh waa khasab baryo male midaani qof cusub aanan isdabci aqoon annaga ma doonaya inu waxla yeesho waxaada qaado halkaa ka baxa maxaa kaa maqanoo ninku aa qaatay intaas intaadi ho taasaa shufca la yidhaahdaa soo ceshashadaas ma la fahmi washufcatu shufcadu waajibatun weeye bilkhuldati wax isku darsi weeye waa dad wax wada lahaa duuna aljiwaari derisa ma deriskan baa gurigii gatay deriskaada ahaa nin qolo cusub baa meeshii soo degtay wareeraan meesha deriskaan ahayn ayaa soo degay annagaa soo degnay intee buu idinka siiyay intaas wixiina qaata halkaa ka baxa ma dhihi kadhib reeraha deris baa tiin haddii ay gurigoodii iyo dhulkoodii dad kale ka gadeen idinkama gadi karaana anaa wixii idiin celinaya halkaa ka baxa ma u dhihi karo madab ogol waa jiraa laakiin waxa weeye madabka imaam shaafici ma ogola madabka imaam shaafici ma ogola derisnimada kuma sugnaata arrintu macnaha inuu ceshan karo deriskiisii oo tasaruf sameeyo wixiisi cid kale ka gatay ama cid kale meesha soo geshay fii maa bayna ku sugnaanaysaa shufcadu yanqasimu qaybsamaya duuna maa shay ku sugnaan maysa laa yanqasimu aan qaybsamayn shufcadu waxa weeye waa wax qaybsami karoo laba qof u qaybsami kara oo wada lahaayeen sida gurigan iyo dhulkan waxaan qaybsami karin laakiin mada meel yaroo xamaama suuli yaroo aan qaybsami karin baa ka dhexeeya ama meel yaroo qaybsami karin shufca kuma suuroobaysa middaas wa fii kulli maana waa ku sugnaanaysaa laa yunqalo aan la rarayn wix aan la rari karin oo min alardi dhulka ah kal caqaari maguudhada iyo hayrihi guryaha iyo maguudhada iyo dhulka iyo waxaas wey lama rari karo meeshooda oolaya bihamani bayna shufcadu ku sugnaanaysaa lacagtii alladii hamankaasoo waqaca calayhi lbaycu beecu ku duldhacay lacagtii hamankii beecu ku duldhacay oo kan cusub oo yimid hadda laga qaato kii kula lahaa uu ka qaatay bay ku sugnaanaysaa intii un baa la bixin kaba loogu dari maayo walaslu fii maa sabaqa fasalkao dhan isku soo xoori waxa asal oo ihi waa maa rawaahu lbukhaariyu wa muslimu can jaabirin radi allahu canhu qaal qadaa rasuul lah sal sl nabig ilaahi baa xukumay bishufcati shufcada soo ceshashadaas fii kulli maa shay dhammaantii lam yuqsam aan la qaybin wa cinda muslim fii ardin dhul waaye bay ku sugnaanaysa aw rabcin waxa weeyaan manzil iyo guri weeye aw xaa'idin beer weeye waxyaalahaas ku sugnaataa faidaa waqacat ilxuduudu xaduudu hadday dhacdo oo labada dhul iyo labada deris iyo labada nidaam kala xadaysan yihiin wa surifat iduruqu wadooyinkiina la kala iilo oo la kala yaqaan falaa shufcata shufca ma jidho a shufco khasaba ma jidho shufca meeshaa ma taal taasna waa shufcadi marka waxaa la yidhaahdaa waa xaq oo qahri ah shariigii hore baa wuxuu meesha ka saarayaa shariigan cusub ee meesha hadda yimid baa laga saarayaa waay taasina wata wuxuu yidhi waidaa tazawaja markuu guursado halkaanuu ka sheegaya qaar baan ka badno wahiya shufcadu calilfori waa deg deg deg deg markuu maqlo qof qof cusub inuu meesha soo galay ha ugu celiya lacagta dhaqaalaha fain akharahaa hadduu gadaal mariyo maca alqudrati calayhaa isagoo awooda iyada dusheeda inuu celiyo badalad waa budho goormaa socotaa baa laleeyahay intaasaa ka warhaysa waana ogeyda adaa daahay ninka cusub baa kula leh laanna adaa daahay rawaa ibnu maajah min xadiidi ibni cumar radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi salى اllahu calayh wasalam ashufcatu shufcadu ka xalli lciqaali dabarka furidiisa oo kale wey xarig intasaa loo furo neef dabarka laga furiyo deg deg soo maha intaasoo kale wey manaa waa deg deg ay inahaa tafuutu way tegaysaa inda cinda cadami اlmubaadarati degdegidda la-aanteeda agteeda ilaa dalabihaa loo waayahay dalabkeeda loo degdego haddii laga daaho waa budhe kamaa yafuutu اlbaciiru waaye sida u tago neefka geela ashuruudu waxa weeyaan kan bido oo waxa weeyaan banjoogaayoo aan hoggaanka iyo dabar iyo xarig aqoon oo waxa weeyaan aan tababarnayn laylinka lahayn aan laylyanayn iska dheh idaa xulla ciqaaluhu dabarkiisa haddii la furo neefka ma yaqaan markii dabarka laga furana horow ka dhaqaaqa waay ay marka xulla ciqaaluhu ay ribaaduhu wey xarigiis walam yubaadar ilayh aan loo degdegin neefkaas hadda hadiiba lasoo qabo waa waa fakanaya waidaa tazawaja markuu guursaday imra'atan haweeney buu guursaday calaa shiqsin gabal buu ku guursaday ay qidcatin min ardin xoogaa dhula aw sahmin min caqaarin qori uu ku lahaa ma guudho gabar buu guursadayoo qof laba ninoo dhul wada lahaa midkood gabar soo guursaday deedna wuxuu yidhi meher waxaad u leedahay dhulkaa inta aan ku lahaa hebel baan dhulkaa wada leenahay ama gurigaas baan wada leenahay qeybta aan ku lahaa weeye meherkaadu ninkii horeo meesha iska joogaa islaanutin wuxuu tihi anaa meesha laygu soo wareeji oo kula leh akhadahu waa qaadanayaa shiksigaas ashafiicu kan shafiicahay wax shufcaysanayay bimahri lmithli mahr lmithli buu ku qaadanaya gabadhaanoo kale meherkeedu gabdhaha lamidka waa imise waa intaa meherkaada qaado leeyahy meherkeedu siinaya meesha waa ka baxaysa xawalama leh iyadoo waxa weeyaan mahararkaa la fiirinaya ama ha intii hala ekaado ama haka yaraado ama haka badnaado mahrulmithli baa ugu celinaya gabadhaas wain kaana shufacaau shufacadu hadday ahaadaan jamaacatan dadka wax wada lahaa waa dad badan saddex baa wax wada lahayd maalan nin baa marka intuu lahaa nin kale keenoo ka gatay yaa meeshii ku haray labo see wax u kala lahaayeen xoolaha waxay wada u wada u kala lahaayeen maalan saddexdoodu midi wuxuu lahaa saddex meelood meel midna saddex meelood meel midna saddex meelood meel waa u sinay ama ma ahee mid baa kala bar lahaa labada kalena barka kalea ka dhexeeyey mid baa qof cusub soo geliyey yaa wax shufcaysanaya jamaaca meesha ku hadhay laba qof iyo ka badan soo ma aha istaxaquuha shufcada waa mutaysanayaan calaa qadri اmlaaki say wax u kala lahaayeen adigu kala bar baa lahayde waxa weeye dhaqaalaha ninkaa la siiyey baan u celinaynaa barkeen anna saddex meelood meel maal baan lahay intii baan keenaya calaa qadri اmlaak sida milk milkiga loo kala lahaa baa dhaqaalihiina loo kala celinayaa wey waa la yaqaanaa midaas waa arrin sahlan waayahay marka dee shufcadu waa baab jira laakiin dadku saas uma yaqaanaan baan filayaa in badan oo ka mid a qofkii cilmi ahaan u yaqaano mooyaane waase baabkaa jira weeyaan ayib marka shiksi waa gobol un dhulka ka mida wey sidaasaa loo maamulaya waa baabu shufca la yidhahdaa baab muhiima isaga laftiisu axkaam badan buu leeyahay markaas sidaasaaba lagu kala baxaya iyadoo aan meeshaba dhibaata dhicinba shayaal meesha wixii aan la rari karin way shayaal la rari karo badeeca iyo xayawaan iyo dhar halkaan laga qaaday xagga la geenay waxaa shufca kuma imaanayso ceel aan qeybo aqbalayn ceel iyo xamaamkaa yar iyo usuuliga waxaas ku ku suuroobi mayso waaya saasaa loo maamulaya kii hadduu yidhahdo jaahil baan ka ahaa in shufcadu deg deg tahay warkama hayn waa loo rumaynaya ku dhaara inaadan warka hayn oo ku dhaartaa leeyahayo waa ku bannaanta waayahay sidaasaa loo kala saaraya iyana dadkaas wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab